Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Bare ayaa ka qayb galay munaasabadda shaacinta natiijada saddexdii kun ee macalin ee dowladdu qaadatay oo si toos ah u soo gabagabaysay Wasaaradda Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sare. Munaasabadda daahfurka waxaa ka qayb galay macalimiin, wasiirro iyo bulshada qaybahooda kala duwan. Ra'iisul Wasaaraha ayaa tilmaamay in hadafka xukuumaddu yahay horumarinta waxbarashada iyo la dagaalanka jahliga sidaas awgeedna dowladdu ay go'aansatay in saddex kun oo macalin ay qaadato kuwaasi oo ka howlgali doona gobollada dalka isaga oo intaa ku daray in xukuumaddu ka go'an tahay in kor loo qaado tirada ubadka Soomaaliyeed ee waxbarashada u dareerta.
waa geedi dheer oo steebkii ugu horreeyey hadda aan qaadnay way oo kumanaan miles ay inoo dhiman yihiin marka taas waa mid laakiin waa guul oo mar haddaan tallaabadii ugu horreysay bilownay waxay horu dhacu tahay inaan tallaabooyin kalena aan soo wadno marka waxayna sugayaay markaad fiiriso iyo suu geedigu u dheeryahay waad cabsan caajis ayaa ku gelaya laakiin haddana in markii ugu horreysayba aan niri saddex kun oo macallin baan shaqaalaysiinaynaa sannadaha soo socdana rajo badan iyo wanaag badan baa muuqda markaa inaan geedigaas si deg dega u guurno oon tallaabooyinka hore u qaadno oo aan halistaas soo afjarno ayaan rajaynaynaa haddii ilaha idhahdo dhinaca kale markaad fiirisana ayadana waxaa jira aragti kale oo cabsi badan oo ah dhallinyaradeenii oo iskuulla kasoo bartay kasoo baxay oo jaamacada ka soo baxay oo siday wax ku soo barteen ba ilaahay og yahay duruufo ad adag wax ku soo bartay oo dee markay haddana soo dhammeeyeen wixii ay soo barteen oo jaamacadihii ka soo baxeen haddana laamigii iska fafadhiya wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare xukuumadda federaalka soomaaliya mudane faarax cabdulqaadir ayaa ugu baaqay mas-uuliyiinta soomaaliyeed in ay ka shaqeeyaan sidii xarumaha waxbarasho looga hirgeli lahaa deegaanada laga soo doortay si ay u geeyaan macalimiin ardayda si bilaash ah wax u baraa dadka waxgaradka ah iyo siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta iyo dadka deegaanada matala haddii aada doonaysaan deegaankiinu in macalimiin dowladda eegeyso waa inaad ka qayb qaadataan diyaarinta xarumihii macalimiintaas ay ka howlgeli lahayen dadka aada matashaan ee aada jeceshihiin haddaad qabiil u jeceshihiin iyo haddaad deegaan u jeceshihiin iyo haddaad xil u haysaanba maanta hiil bay idinkaga baahan yihiin inaad xarumihii waxbarashada aada u diyaarisaan annaguna inaan macallimiinta u diyaarino ayaynu ka shaqaynaynaa